deeqad ugu jirta daawooyin iyo qalabka cisbitaalada ayaa lagu wareejiyey maamulka cisbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan deeqdaani ayaa waxaa iska soo arooriyey qurbajoogta ku sugan dalka dibaddiisa ee kasoo jeeda degmada maxaas ee gobolka hiiraan farxiyo xasan oo ka mid a dadka loo soo wakiishay deeqdaani ayaa ka warabixisay waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaa maanta ilaahay mahaddiisa inaan ilaahay nagu nabad keenay degmada maxaas annagoo ka turjumayna adeeg ay soo dhiibteen walaalo muxsiniina adeegaasoo ah adeeg looga baahan yahay isbitaalka degmada maxaaseed muddo dheer kadibna saake aan isbitaalkii gudihiisii annaga iyo alaabtiiyo caafimaad qabta aan taagana runtii hawshaan howl waxay ahayd mas-uuliyaddeeda ay adag culus tahay ilaahayna waxaan oga mahad celinayaa sida uu noogu asturay waxaan kaloo ilaahay ka rajaynayaa ummadda kaloo la rabo in loogu adeego inuu ilaahay mid munaafacaad leh uu uga dhigo dadka kaleoo mas-uuliyiintan ilaahay iyagana uu ku asturo alaabtaasoo nooga timiday meesha la yidhaahdo iswiidhan jaaliyadda iswiidhan alaabtaasu waxay ka kooban tahay ayu qalab oo isbitaalku uu u baahan yahay waxay sheegeen jaaliyadaasu inay maxaa la yidhaahdaa dhinaca kale agaasimaha guud ee isbitaalka degmada maxaas ayaa u mahad celiyey cid walba ee ka qayb qaadatay aruurinta deeqdaani qalabka caafimaad ama agabka caafimaad oo laygu wareejiyey marka koowaad waxaan caddaynaynaa haddaan nahay bahda isbitaalka degmada maxaas in alaabtaasna soo gaartay si nabada nagu soo gaartay maaragta aan la wareegnay mid midna aan u tirsannay waxaa jiro qayb yaroo maqan siday noo sheegeen dadkii ku howlanayne waxay noo caddeeyeen in maaragtaa agabkaas baabuur xamuula soo qaadi karin insha allahna maaragtaa maalmaha soo socdo maaragtaa kawaarada yararka ee degmada soo aado la soo saari doono taas waa qodob sidoo kale waxaan rabaa inaan umaad celiyo jaaliyadda reer hiiraan ee waddanka swiden oo alaabtan qiimaha badan leh dhinaca kale bulshada ku nool degmada maxaas ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabaan agabka iyo daawooyin kala duwan oo looga baahan yahay isbitaalka intana maqlayso iyo intana arkaysa ayagu waaba daaleene inta kaloo waddankaan u dhalatana waxaan leenaha ku daysadaano dalkooda dadkooda wax u qabtaano alaabtaa dadkana soo gaarsiiyey oo ama nala jira ama ilaa xamar iswiidhan jooga dadkaasna waa u mahad celinaynaa waa u ducaynaynaa ilaahay ha u abaalmariyaan leenahay alxamdulilaahi alxamdulilaahi alxamdulilaahi ilaahay baa horta muga hore mahadsan haddana mahadsan haddana mahadsan haddana mahadsan ilaah kunya koori joor xaalad qalab yari iyo daawo yari ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ka jiray cisbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan